waa mahadsantahay cabdulqaadir waxa ugu muhiimsanaa baan aan isleeyahay waxa waaye kow iyo tobankii kursi oo laysku haystay in dib loogu noqdo dib loo doorto arrintaasaa ugu muhiimsanayd aan u malaynayaa arrintan ku darista siddeed iyo tobanka kursi oo kaleeto wax laga sugayey maahayn muxuu ahay dhowr siyaaboodba loogama sugaynin markii horeeto waxa laysku haystay saddex kursi laba kursi oo puntland iyo ay ku haysatay muxuu ahay somalilan dadka ka socda marka taa inay xaliyaana la sugayay laakiin inay ku xaliyaan siddeed iyo toban lagu darayo oo sharcigii jebiyaan iyaga oo shalay labadii xibnood banaadiriga ay siiyeen u diiday mar kale dib ula noqday sharciga ma jebinayno ayaa hadda waxaa la sameeyey siddeed iyo toban oo aysan weliba haddana banaadirigii ku jirin marka arrimahaasi marka aada fiirido waxay ayaa ayaa ayaa ka soo baxay meeshii marka horta siddeed iyo tobankan wax loo fadhiyey waqtigan oo ay ahayd xilka inay wareejiyaan madashu ay ku wareejiyaan aqalka muxuu ahay guddoonka muxuu ahay aqalka hoose oo la filayo in dhowaan la doorto inay sii dheeraystaan macnaha hadda waxa weeyaan waa dheeraysasho doorashadii marka siddeed iyo tobankanna iyagaa soo magacaabaya sharcigii way jebiyeen qaabkii ay u dhisnayd oo dadku inay soo doortaanna way jebiyeen marka laba qodob oo muhiima ah oo sharciga dastuurka waddanka ah ayay jebiyeen waxaa hadda cabanaya aqalka sare marka la fiiriyo gobolka banaadir banaadiriga waa laga tegey ujeedkuna saa sheegto wuxuu ahaa saddexda kursi laysku haa laba kursi meelahaas marka maxay kaga dhigan tahay madashu inay maxaa ku cadaadiyay kulata wallaahi aniga wax oo macquul ah oo ay ku ku cadaadiyey aniga ma garan karo waxa kaliya oo ay u muuqanaydaa waxaan doonnaan samayn karnaa macnaa waxa aan doonno ayaan samayn karnaa ayay u muuqda waayo madashu maadaama ay hogaankii waddanka la wareegtay sharciga inay inay jebido oo sharciga ku tumato ma aha siddeed iyo tobankan meel qiil ah looga helayo ma jirto marka arintaasi waxa weye marka aniga banaadirna waxaa looga tegey dee banaadir waxa weeyaan cid u dooda ma laha maamulada kaleeto waa waa waxa weeyaan waxbay samaysteen dadaa matalaya dadkaasaa miiska fadhiya banaadir cidina miiska uma fadhido sidaasaa looga tegay
guddiga doorashada wakhtigiisaa la ballaariyay xilli aan la sheegin weliba maxay ka dhigan tahay inuu guddiga doorashada weli sii aniga waxay la tahay guddiga doorashada maadaama loojikada muxuu ahay arrimaha ay u dheereeyeen waxay sabab uga dhigayaan ama malaynayaa kuraastan dheeraadkaa iyo kuwa lagu noqonayo iyo
kuraasta dheeraadka waa magacaabis
ha laakiin haddana waa inay soo maraan guddigii oo guddigii uu soo ansixiya u yidhaahdaa muxuu ahaa marka haddaan guddigii jirin cid soo ansixinayda ma laha halkaasay ka imaanaydaan u malaynayaa in marka guddiyada loogu daro aniga problemku uma arko waxa problemka waxa weeyaan madashiya wakhtiga sii dheeraysanaysa si dadban madaxweynihii lama sheegin wakhtiga la dooranayo iyaga wakhtiga ay ka dhammaanaydo oo ay xilka ku wareejinayaan baarlamaanka lama sheeginin marka waxay ka dhigan tahay in lasii dheeraynayo waktigii muxuu ahaa mataqaanaa doorashadu ay soo gabagaboobi lahayd ayaa ayaa lasii dheeraynaya taas oo markaasi keeni karta in maarsi iyo laysla gaaro oo february iyo xataa ay isla dhaafto maaragta madashani waxay ahayd shirkii ugu dambeeyey inay inay qaadato oo xilku uu ku wareego baarlamaanka lasoo dooran doono iyagu baarlamanku ay markaa dadka musharaxiinta u tartamaya madaxweynaha iyagu ay maamulaan ayay ahayd waxaa madashu meesha ugu jirto ayaa shakiga ugu weyne kaayu ka dhalanaya waayo madashu tartiib tartiib inay awoodda uga baxday ahayd qof waliba hiba kursigiisii uu ku noqdo qofkii oo weli u shaqaynayo qofkii uusan u shaqaynaynna muxuu ahay muxuu ahay uu isaguna tartamo markaas uu tartankii lasoo hormariyo ayay ahayd laakiin waxaan o dhan waxaad arkaydaa waxa aan rabno ayaan samaynaynaa waay waxa aan rabno marka arrintaasaa u baahan dadka soomaaliyeed inay mowqif cad ka qaataan madashu inay wareejido xilka ay ku wareejido baarlamaanka marka la dhaariyo ee uu shurguddoon yeesho shurguddoonkaasi inuu hawsha la wareego madashuna ay qaataan nin walbaahiba kursigiisa uu dib ugu noqdo waxaa rabaa bal inaad waxyar dadka u sharaxdo madashan say ku timid waxaan ogey rood maabka in dad kooban iyaguna ay doorashada soo gaarsiiyeen laba kun labaiyo toban hadda dad kooban ay laba kun lix iyo toban doorashadii ay hadda gacanta ku hayaan bal waxyar dib noo celi
horta madasha ra'yigeedu wuxuu ka yimid dad oo wax qora arrimaha soomaaliyeed maaragta wax ka qora ayuu ka yimid oo cabsi waxay ka dhalatay muxuu ah ah inay isla keeni waayaan inay wax wada qabtaan muxuu aha hay-adaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyadu inay isla keeni waayaan marka waxaa la soo jeediyey in dadka maamul goboleedyada madaxda u ah iyo dowladda dhexe saddexda qof oo waayeelka ka ah madaxweynaha iyo prime ministerka iyo guddoomiyaha baarlamaanka saddexdoodaasi ay la ysu keeno oo toddoba shan waxay yihiinba ay noqdaan dadka hogaaminaya in brocesskan doorashadu uu hirgalo saas ayaa markii hore loo dhigay laakiin waxaan arkaynaa waxa weeyaan sidaasina marka waxba kama duwaneyntii ee kambaale la ysugu tegay ee baarlamaankii la fariisiiyey ee laga soo saaray muxuu ahaay lixda oday la yiri lixda oday baa wax wadayda hadda waa toddoba waxaa la badiyey tiradii baa la badishay tiradii doorashadana waa la badishay tiradii doorashadana waa la badiyey marka sidaasay horta ay ku timid ee madashu laakiin madashu waxay ahayd hadda mar haddii baarlaman lasoo doortay baarlamankani inuu xilkii la wareego si dowladnimadii hay-adihii dowladda ee saddexda ahaa ee ahaa muxuu ahaa mataqaanaa xukuumadda iyo baarlamanka iyo iyo garsoorku saddexdoodii ay u shaqeeyaan ayaa marka waxaad arkaydaa hadda waxa weyaan tuhum waxaa dhalanaya ah armay madashu rabtaa inay sii joogto